إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولباتنك بشر رجب سند كن أفر بقول صدن يسيديد هجرق kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka ugu waaweyn in ka badan laba boqol oo kun oo askari oo ciidamada shisheeyaha iyo kuwa la jirayaashooda ah ayaa lagu dilay dalka afghanistaan tobankii sano ee lasoo dhaafay ku-xigeenka madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump ayaa booqasho ku tegay xuduudda kuuriyada waqooyi hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa walaaca ka muujiyey waddooyinka xiran ay jareen xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowro diini ah ayaa loo soo xiray muruqmaalka ku dhaqan magaalada sanadleh ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka mid ka mida culimmada mujaahidiinta ayaa muslimiinta ugu baaqay in la xoojiyo camalka jihaadka isagoo sidoo kale baaq u diray culimmada diinta islaamka hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday waxa loogu yeero beesha caalamka dowlad diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey rag ka shaqeeya sakawaadka wilaayaadka soomaaliya iyagoona sheegay dowladaas in wax badan ay ka faa'iideen إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا warkii oo dhammaystiran hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa walaaca ka muujiya waddooyinka xiran oo ay jareen xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan waxa uu walaaca ka muujiyey jidadka ka xiran maamulkiisa gaar ahaana gobolada bay iyo bokool wuxuu sheegay dhaqdhaqaaqoodu uu aada u liito wuxuu tilmaamay in iyaga oo ay la jiraan ciidamada shisheeye iyo beesha caalamku ay ku guuldareysteen in ay ka adkaadaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay awood u yeeshaan in ay furtaan jidadka ka xiran wuxuu sheegay inaanay suuragal ahayn in wadooyinka laga xiro waxa ugu yeeray dadka fiican oo uu ula jeedo maamulkiisa saraakiishooda iyo weliba ciidamada shisheeye wuxuu tilmaamay in shabaabku ay isaga gooshaan dhul aad masahay laakiin iyagu ay yihiin dad go'doonsan oo xerooyin ku jira dowladda soomaaliyeedna ummaddan oo jidadka ka xiran oo dhibaatada ku jirto ummaddii oo dhan oo in cirka la maro oo jidkiiba shabaab loo daayay in dowladda soomaaliyeedna sidii dhulka dhulka shabaabka loo daayey ay dowladda soomaaliyeed ay ugu socon laheed oo dadka fiican ay dhulka ugu socon lahaayeen inay in laga shaqeeyo jidadka la furo ani waxaan aaminsanahay haddii xoogga laisugu geeyo inaanan jidadkan xirnaan karin laakiin inuu shabaabna afarta koonno isugu goosho asigoo tiro yarah annagoo ciidamo badan iyo caalamkii nala jiro oo amisom joogto inaan jidadka ku socon weyno oon dayaaradaha aaminno dhibaataan u arkaa wax marka runta dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay dadaalkaas dadaal ku darto jidadka la furo
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay go'doomisay magaalooyin ay qabsadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulada soomaalida ah ee la shaqeeya si ciidamada shisheeye aanay saadka isugu gudbin walaac weyn ayaana heesta maamulada meelahaasi ka jira iyo ciidamada shisheeye marka ay saadka isu gudbinayaan waa in ay dhiig huraan oo dad uu ka dhinto kuwana ay ka dhaawacmaan waxaana nolosha deegaanadaasi ay tahay mid aada u liidata
in ka badan laba boqol oo kun oo askari oo ciidamo shisheeye ah iyo kuwa la jirayaashooda ah ayaa lagu dilay dalka afghanistan tobankii sano ee lasoo dhaafay warbixin imaarada islaamiga ee afghanistan arrimaha ay ka soo saartay waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdifitaax filibin
majalada asumuud ee ku hadasha afka imaaradda islaamiga ah ee daalibaan ayaa cadadkeeda soo baxay bishan rajab waxay kusoo gudbisay tirakoob rasmi ah oo ku aadan khasaaraha tobankii sano ee lasoo dhaafay dalka afghanistaan ku gaaray ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dabadhilifka u ah ee dowladda sheegta tirakoobkan oo muujinaya in mujaahidiintu duruus adag u dhigeen cadowga ayaa waxa ayaa waxa uu u diyaarsan yahay hab taariikheed ay khibradi ka muuqato iyada oo mujaahidiintu ixsaa'iyaadkooda ay ka soo bilaabeen bishii muxaram ee sanadkii kun afar boqol labaatan iyo toddoba hijriya oo waafaqsan laba kun iyo lixdii waxaana uu ku egyahay jamaaduul aakhir sanadka kun afar boqol soddon iyo sideed ah oo ku beegan sanadkan laba kun iyo toddoba iyo toban haddaba tirakoobka rasmiga ah ee majaladu ay soo gudbisay ayaa waxa kale oo xitaa ku jira tirada mujaahidiinta uga shahiiday howlgalladaasi dhacay inta u dhexaysa laba kun iyo lixdii ilaa laba kun iyo toddoba-iyo toban tirakoobka guud ee howlgallada dhacay waa boqol iyo saddex kun sagaal boqol labaatan iyo toddoba oo isugu jira camaliyaad isishaadi ah weeraro toos ah qaraxyo iyo noocyada kale ee weerarada militariga haddaannu ku horumarno gaadiidka ay mujaahidiintu gubeen gaar ahaan kuwa cirka waxay gaarayaan shan boqol konton iyo kow oo ah noocyada kala duwan ee dayuuradaha ay adeegsadaan shisheeyaha kuwaas oo dhammaantood lagu soo riday waddanka afghanistan haddaan eegno gaadiidka dhulka waxaa sida warbixintu sheegtay shisheeyaha iyo ciidamada kaabul laga gubay konton kun toddoba boqol soddon iyo saddex gaari oo ah noocyada dagaalka mujaahidiintu waxaa kaloo ay taqriirkooda ku soo gudbiyeen inta ay gaarayaan weerarada nafurnimada ah tobankii sannadood ee lasoo dhaafay kuwaas oo cadadoodu ay tahay kun iyo toddobaatan iyo shan ciidamada dabadhilifka ah ee xukuumadda maqaarsaarka ee kaabul waxaa laga dilay askar gaaraysa boqol konton iyo shan kun iyo siddeetan askari iyadoo dhaawacooduna uu gaaray sagaashan iyo toddoba kun lix boqol soddon iyo kow askari shisheeyaha oo ka kooban jinsiyado kala duwan oo maraykanku u badan yahay waxaa iyagana laga dilay afartan iyo siddeed kun boqol konton iyo laba askari halka laga dhaawacay soddon iyo laba kun iyo toban askari dhanka kale majalada ayaa waxay sidoo kale soo bandhigtay tirada shuhadada dhaawacyada iyo waxyeelooyinka maadiga ah ee soo gaaray mujaahidiinta muddada ay warbixintu ku wareeganayso oo ah tobankii sannadood ee lasoo dhaafay gaadiidka mujaahidiinta laga gubay ayaa waxa uu gaaray kun laba boqol afartan iyo lix kuwaas oo marka loo barbardhigo kuwa shisheeyaha laga gubay aad uga yar shuhadada waa toban iyo kow kun sagaal boqol toddobaatan iyo afar halka dhaawacuna uu yahay toban iyo saddex kun laba boqol lixdan iyo kow tani waxay ku tusinaysaa sida uu allaah ugu gargaaray mujaahidiinta waayo aad bay waxyeeladoodu uga yar tahay tan shisheeyaha iyadoo weliba laga tiro badan yahay maadi ahaanna laga hub iyo qalab badan yahay tirakoobka ay soo saartay majalada asumuud ayaa muujinaya halaagga iyo hoogga quwadaha shisheeyaha ee duulaanka ah ku haysta waddanka muslimka ah ee afghanistan waxaana tirakoobkan uu fariin cad u noqonaya guud ahaan muslimiinta dalalkooda ay shisheeyuhu qabsadeen taasoo ah in la iska dhicin karayo gumaystaha awood kasta uu ku faanayo afghanistan waxaa lagu tilmaamaa dal faqri ah iyadoo ay sidaa tahayna waxaa imaaradda islaamiga iyo shacabkooda oo iskaashanayaahi ay ku guulaysteen tobankii sannadood ee lasoo dhaafay inay tallaabo adag ka qaadaan shisheeyaha waxaana hubaal ah in ciidanka maraykanka ee ku haray dalkaasi iyo xulufada la socota aanay ku sii dulqaadan karin jaxiimada afghanistan tobanka sannadood ee soo socota mid ka mid a culummada mujaahidiinta ayaa muslimiinta u baaqay in la xoojiyo camalka jihaadka sheekh fu'aad maxamed khalaf oo kelimad muhiim ah jeediyey ayaa ku baaqay in la xoojiyo halganka soomaaliya ka socda ee ka dhanka ah shisheeyaha kaasoo lagu difaacayo diinta islaamka iyo waddanka sheekh fu'aad waxa uu ku baaqay in culummada diinta islaamka ay masaajida dadka kala hadlaan ardayda dugsiyada qur-aanka kariimkana ay duceeyaan
muslimiintu meel kastay naga dhegaysanayaan wilaayaadka islaamka meel kasta ay joogaan camalka la waday ha la sii xoojiyo masaajidda culummada ha ka istaagaanoo dadka jihaadka ha ku booriyaano ha ugu yeeraano kelmadda alle inay u dagaalamaan ardayda iyo maxay ahayto kuwa dugsiyada jooga ee yaryar waa inay duceeyaanu lahdaa duceeyo alla barya inuu alla gaalada baabi'iyo hubka waa in la qaalaa culummada waa inay u horumartaa umarada muslimiinta waa inay muuqataa waa in sidqi naga muuqdaa maanta dadku waxay nagu rumayn karaan inay sidqi naga arkaan inay habaad naga arkaan waxa weeyaan waxay dhihi jireen raggii hore fa in takun imaami fakun amaami bay dhihi jireen imaamkaygii ma tahay amiirkaygii ma tahay hortayda horta soco horto hortayda markaan kaa arko markaas waa ku daba kacaya waa inaan dadka hor kacna anagu culummada waa inay hor kacaan waa umarada waa inay hor kacaan ilaan loo kala harin haddii alla sidqigaa arko alla guushuuna siinaya alla waxaan weydiisanaynaa subxaana annagu awooddeenna ku tashan mayno tabaraan leenahay ku tashan mayno hubaan haysanno ku tashan mayno allah baan ku tashanaynaa subxaanahu wa tacaala hubkeenna ugu weyn iyo awooddeenna ugu weyn allah weeye subxaanahu wa tacaala
sheekh fu'aad maxamed khalaf waxa uu soo hadal qaaday hadallo isburinaya oo uu ku hadlay madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo
waad maqlayseen murtadka muqdisho jooga ee gaaladu maraykanka ay keensadeen oo gacan iyo af iyo qalbiba gaalada u shaqaynayo ee ilaahay cadowgiisa oo rasuulka cadow ku ah oo mu'miniinta cadowga ku ah waxa uu yidhi maalinkii hore waa intaan meesha hadda uu jooga loo magacaabin waxa uu yidhi magaalada muqdisho waxaan ka difaacaynaa washington maalin dhoweyd marka wuxuu yidhi shacabkii buu la hadlay idaacadii buu ka hadlay adduunkii buu maqashiiyey wuxuu yidhi laba bilood baan siiyey nimankaas mujaahidiinta ah laba bilood baan siiyey wixii isa soo dhiibo waa la aqbalayaa wixii aan isa soo dhiibinna laba bilood kadib waa la baabi'inayaa saddex beri markii laga joogay rag baa naftood horayaalah ayaa ciidankii uu soo hururiyey istishaadiye ku galay ciidankiisiibaa dhulka daatay kuwii isaga saraakiisha u ahaa baa jarmay saddex beri markii la joogay idaacaddii buu soo fadhiistay wuxuu yidhi laba bilood maahane laba sanaan siiyey buu yidhi aawey labadii bilood ya labada bilood aawey labaa la isku ogaahe laba iyo bal xataa waxaa la rabay hadduu boodaayo afar bilood inuu yidhaahdo horay meeqow meeqow tallaabsaday laba sano adduunkan inuu joogin doono in kala yaaba ogba ilaahay baaba adduunyadan maamusha adduunka dhan bay alle inuu kaxaysanayo iyo in kale isagu siyaa u ballan qaaday laba sano inuu joogi doono adduunyadan cid u ballan qaaday ma jiro waxay ku tusaysaa marka inayan habaad lahayn inay ay kadaabi yihiin inuu alle subxaana wa tacaala arrinkooda uu ku beeninayo arrinkaa marka yayna wax walwalna gelinin
dowro diini ah ayaa loo soo xiray muruqmaalka ku dhaqan magaalada salakale ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka faahfaahinta warkanna waxaanu haya waryaheena zakariye
dowradani oo socotay muddo saddex maalin ah ayaa waxaa loo qabtay muruqmaalka ku dhaqan magaalada salagle ee wilaayada jubbooyinka cashirada dowrada ku baxayay waxaa ka faa'iidaystay dad ku dhow konta ruux qaar ka mid a dadkii dowrada u soo xaadiray oo la hadlay idaacadda alfurqaan ayaa maktabka dacwada kaga mahadceliyay dowladda ayagoona sheegay in nooceeda kale aan waayada loo qaban waxay codsadeen in la badiyo oo marar badan loo qabto dowrooyin si ay kaga faa'iidaystaan isaa xasan ibraahim dowlada aad baa muxaadaradan cajaayib qabaan anaga lama garata waa kasta maraasidiin yaa aada ugu fahna waa kaas aadaabna waan ugu fahna aadaabna waan ka helna waa kaas alxamdulilah dhanka salaadana in badan baa looga hadlay oo waxbaa ayadana ka siyaadsan insha allah khayr allah siye maktabka dacwa ayaa noo qabtay dad badan baanu heniyo adiga adiga konton waxaa dhiman waa afartan xoogaa we haa waan qaadan laakiin tanaa ka cajaayib badan iyo dowlada eedba maraatibidiin iyo ilaaha mahadleen waxyaalo dhanaadna ayaa ku helnay alxamdulilah anu waa ku guulaysan maya weligaan yataan oo kale mahana marn gaalo allaha jibi mudlimiinta galantiyo kor allaha kaweel magacayga waa cabdiyar aadan qaasan waxaan ka shaqeeyaa kawaan shaqada kawaan la waayo iyo waa dawla fiican baa naloo dhigay ma garad saddexda saddex maalmood markaas wax badana ka faacidnay markaas niy aada dawla ufiicanta waxaan rabi lahaa ina naloo badiyo dhowr beri nalooga dara ma garad marka waxaan ka faacidnay in dhowr beri nalooga dara hadayaan rabi lahaa aniga niyo wax badan wax badan wax badan aad u badan aadan aadan fulow shaqadeed waxa waaye birax alxamdulilah ilaahay mahadiis dowlada wax badanaan ka faacidnay sida arkaanta waan ka fahanay oo iimaanka waan ka fahanay oo ixsaanka waan ka fahanay oo macna laa ilaaha ila allah waan ka fahnay oo shuruudu laa ilaaha ila allah waan ka fahnay waxyaala badanaan ka fahnay waa kaa ila salaada waana waxyaala badan oo jiirana lagu jiray banaanka noo soo dhigay waxyaala badanaan ka fahnay dowlada dowlada waxaa lanoo qaban jirtay laakiin dowlada isu su-aalayo oo asharta laga soo baxa ladahay tanka hormaan
dhanka kale dowro diini ah ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka dowradan waxaa loo qabtay dad ka shaqeeya zakawaadka waxaana soo qaban qaabiyey maktabka zakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowrada waxaa loogu magac daray abuubakar sadiiq waxaana lagu qaatay cashiro ku saabsan zakada habka lagula tacaamulayo dadka muslimiinta ah ee zakada laga soo aruuriyo iyo cashiro kale oo dhanka xisaabta ku saabsan qaar ka mid a dadkii dowrada qaatay ayaa ka sheekeeyey waxyaabihii dowradaasi ay ku qaateen dowla oo meesha nagula soo gabagabeeyey dowladaasoo maaragtay noogu qabtay degmada jilib dowladaasoo ay qabteen maktaba zakawaad oo noo qabtay gaar ahaan dowladaas waxaa la yidhaahdaa magaceed dowlada dowlatu abubakar sadiiqa lagu magac daray marka dowladaas wax badan ayaa laga faa'iiday duruus tiro badan ayaan lagu qaatay oo kala duwan sidii maaragtay kitaabo zakaad axaadiista rasuulka sal alla alay wasalam sida maaragtay culumaadka kaloo maaragtay maadiga ah ee maaragtay farta qurxinteeda maaragtay qoraalka qurxintiisa oo kale maaragtay xisaabaadka oo maaragtay dhowr dhowr kala duwan oo dhowr xisaab oo kala duwan ku dhufaa la qaatay kajara la qaatay ku dara la qaatay waxaa la qaatay macnaha xisaabta ku dhawaaqitaankeeda iyo waxyaabo kala duwan maaragtay aan la bartay oo macnaha wax badan laga faa'iiday sideedana waxa waay maaragtay waxay ka koobnaayeen degmooyinka dowladda loo qabtay waxay ka koobnaayeen afar degmo degmada jirib oo dowladda lagu qabtay iyo afmadow iyo bo'aaley iyo kamsuumo afartaas degmay ka koobnaayeen rag laga keenay ka koobnaayeen dowladana waxay socotay muddada ay socotay waxay sabcato ayaam amba toddoba maalmood
waxaan mahad u celinayaa mas-uuliyiintii noo qabatay dowladda ilaa maxay heer gobol ilaa heer degmo jasaakum allahu khayr waxaanan waxaana halkan naloogu qabtay dooro magaceeda la yidhaahdo abubakar sidiiq dowladaasi waxay socotay muddo isbuuca muddadaa isbuuca waxyaabo fara badan baanu ku barannay oo ay ka mid yihiin maadi iyo diini intaba kitaabu sakaad maxaan ku dhahay axkaamta sida axaadiista maxaan ku dhahay maadiga noocyadiisa kala duwan wax fara badan baanu ku barannay aqoon aan markii hore aanan qabin oo fara badan baanu ka barannay dadkii macallimiintii iyo dadkii macnaha
kuwaasi waxay ahaayeen dadka dowladda lagu soo gabagabeeyey magaalada jilib mike benis oo ah ku-xigeenka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa gaaray deegaan dhaca xuduudda dalka kuuriyada koonfureed ee uu la wadaago kuuriyada waqooyi halkaas oo ku yaalo saldhig ciidan oo hoostaga qaramada midoobay booqashada oo timid saacado kadib markii kuuriyada waqooyi ay ku guuldareysatay sida la sheegay tijaabinta saaruuq ay gantay ayaa muujinaysay cabsida dowladda maraykanka ay ka dareemayso dhanka kuuriyada waqooyi ku-xigeenka madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu si aad ah u nadheeceeyey tijaabada ay samaysay kuuriyada waqooyi wuxuuna ku tilmaamay inay tahay mid daandaansi ah isagoona intaa ku daray in muhiim ay tahay in tallaabo adag laga qaado kuuriyada waqooyi dowladda ay madaxwadaagta yihiin ee kuuriyada koonfureed ayuu ugu laabqaboojiyey in ay garab taagan yihiin waxaana socda buu yidhi dadaal caalami ah oo lagu doonayo in meesha looga saaro khatarta ka imaan karta kuuriyada waqooyi warkaan dhegeystayaal waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan axmed madoobe ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday waxa loogu yeeray beesha caalamka isagoo saxaafadda la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in waxaa loogu yeeray beesha caalamka aysan usoo gurman dadka soomaaliyeed marka ay u baahan yihiin in wax loo qabto sida xilliyada abaaruhu ay jiraan
xaaladda hortaagan iyo dhibaatada taalla waxaan soo xusuusannay ka danqashadu sida ay tahay abaartu baaxadda ay leedahay iyo isku tashigeennii meesha uu gaadhay iyo waxa uu yahay waxaan ku raacsanahay saaxiibaday inaan beel caalam beesha caalamku way soo gurman doontaa marka xooliya dadku dhammaadaan markaa kadib bay iman doontaa lafaha la uruurin doona yacnii inaan garannay maanta gurmadkaan u baahannahay iyo siduu yahay shalay markay abaaruhu dhaceenna waad garanaysaan hadda seventy fourkii oo kale iyo soomaali iyadaa isu gurmatay iyadaa samaysay dadkii xilligaa la dejiyey maanta noloshii ku noolaayeen iyo waxay yihiinna waad garanaysaa waan aada u soo dhoweynayaa dadka soomaaliyeed ama dibadda ha joogan ama gudaha ha joogeen maanta culimadiina way joogtaa meelay wax kula baxaan meesha ugu fiicnayd bay ku jiraan inay walaalahood maanta u gurmadaan duruufta haysa dhibaatada haysata gaajo iyo oon iyo cudur iyo col waa dhibaato aada uga haysan kow ilaahay aanu cararo isaga aan barino midda labaadna isku tashigeenna waan isku tashanno markaan innagu wax qabsanno ciddii markaana soo caawinaysaa na soo caawisa inta maanta wax bixisana waxaan u malaynayaa ilaahay baa ka jasayn doona warkiina dhegaystayaal waa naga inta